gadiid saraar axmeda la yidhaah waxaa kasoo degay buulomareys goormaa ka soo tagtay waxaan kasoo tegay salamaan dara buulo mareer ka waran ciidamada halkaa jooga ee dawladda ayaad ka mid ahayd miya
haa
meeqa ayaad ku jirtay
waxaa ku jiray shan sano ilaa lix sano muddadaasi buulo mareer ayaad ka howlgelaysay haa waayahay nin wax badan usoo jooga ayaa tahay maxaa kugu qasbay inaad halkaa kasoo tagto
waxaa igu qasbay dhaqa meesha ka jira aan u adkeysa waamana waxaad u adkaysan weyday maxay yihiin
inaan macnaha afrikaantaas jalaas la shaqeeya u adkeysa waamana marka kolley waxay noqotaba hadeertaa macnaha inaan macnaha danteedii iyo aqrila dideeda ka raacdaan aan go'aansaday kolley marka qaabkaas waa badata wax qori ah miyaa lasoo goosatay qori aa waa wataa aka iyo toddoba qasnaa wataa
yaa ku siiyey
dawladda
waayahay qaabka kusoo baxday ka waran nooga waran ee wilaayada shabeellaha hoose aa kusoo gaartay
wallaahi qaab caadigaan kusoo baxay oo jawi markaas xilli jawi degan yuu ahay marka waa qaab tartiibaan kusoo baxay cid kugu helisay miyaa jirtay
cid weelinaya ma jirin anigii iyo daba joogta ama cid kaloo aan la socotay markaas Een, magaalada buulomareer dagaal culus ayaa ka dhacay oo ciidamada uganda halkaa waa lagu laayay in bishii dulqacda ee sanadkii lasoo dhaafay adigu ma joogtay halkaa
waa joogay subaxdaas waa joogay sidee bay wax u dhaceen maalintaasi jimcaha ah nooga waran
wallaahi haddaan kaaga wararama meesha kolley waxbaa la isu gaarsiiyey ma garata haye
kolley waa meeshaas raggii joogana waa looga tugtugroonaaday gaalada ahay ma garata waa gartay
marka ilaahay ayaa garabkooda ka baxay idinku maxaa idin soo gaaray
innaga raggeyna waxaa wax sidaas sama gaarin laakiin saddex ninaa ku dhimatay meesha iyaguna maxaad aragtay oo ka dhintay
ayaga waa wax badan aan ka dhintay kolley ilaa lixdan ilaa toddobaatan mamayda waa waayahay dagaalka ka waran xooggiisa muddada uu socday iyo sida magaalada looga dareemay
adiga abbaara aroornimadii subax subaxdii oo bilowday waa u dhammaaday salaada subax markii lagu jiro bilowday waa u dhammaaday adiga waagi markuu soo istiinayo soo galay adiga labiiyo tobankii iyo bar umayeed ambalaaha oo askar waayahay in buulomareer in ciidanku waa laga saaray waa laga itaal roonaaday golweyn bay tageen dib bay usoo laabteen waad la soo laabatay soo ma aha
waa la soo laabtaa kadib maxaa dhacay nooga waran
kadib walaa wax dhib la hadda markaas meesha kuma qabsan meeshay yimaadeen waa waana degeen hadeertan wax hadda soorimaad oo- oo ka hor yimidna ma tegin halkee bay degeen marka xeradoodiiya mise goobo kale ayay degeen
goobo kale oo oo horle ay degeen maxay xerada kaga carareen oo ay u degi waayeen
xerada waa macnaha waa cabir inuu cabir xaggaas oo cabiran yahay oo ay uga carareen oo waxay ka baqayaan in lagu soo duqeeyo aa in lagu duqeeyo ka baqaya waayahay n ma idiin suurta gashaa oo ma u tagi kartaan markii la weeraray kadib iyo ka horba mas arki jirteen
maya maya maya looma tegi karo xilligan hadda ah aa iyo xilligii hore oo midna looma tegi karin M- maxaa u sabab ah marka inaad u tegi weydaan idinkaa ka horeeyey oo aragtuur u ahaa difaac u ahaa
iyagu waa dadkan waa dad ismadiya mogta soomaali soomaali u tahay iyagu macnaha maga aaminsanaba soo maaha qof soomaaliya ma aaminsanaba iyagu waa garta waan isku waardiyeen waan iska waardiyeen waya ciidamada uganda iyo kuwa halkaa joogay ee soomaalida adiga aad ka mid ahayd n uh, waxaa la ii sheegay maraan buulomareer tegay in xashiishka halkaa lagu beerayay oo beero badan la baabi'iyey tafaasiil naga sii maadaama xog ogaal aad u tahay waxa halkaa ka jira
wallaahi xashiish meesha waa ku yaalay waa lagu baabiyey kolley waa xashiish badan waa lagu baabiyey meeshaas waa waana ku yaalay wallaahi ciidamadan waa abuuraayeen dad shacaba waa iyagana ka dhex dhuumaayeen waa abuuraayeen
waya hadda ka waran n buulomareer xaalkeeda sidee buu ahaa
xaalkeedu xaal hadda jawigeedu magaalada haddaa iga weydiiyo magaalada jawigeedu waa degan wax cabsi ah ka waran m- ma dareemayaan ciidanka cabsi cabsi waa saahid cabsideedu waa saahid waa waa habeen dhiigi waa xaaladeedu caadi maaha kolley magaaladu waa cabsidiisu waa saahid ciidanka soomaalida halka aad ku joogteen ka waran magaalada in habeenkii ma ku hoyataan mise waad ka tagtaan
kuma hoyino kuma hayno waa xilliyada oo habeenka soo gelaya baa laga dareeraa halkee baa aadaan
xerada oo aad timisa u tagtaan a waa baqaysaan miya a magaalada waa laga baqa ha waa gart marka ha- habeenkii magaalada waa cidlo oo cid oo ka talisa iyo ku sugan ma lahan
waa may waayahay dadka ka waran sidee bay idin arkayeen reer buulomareer ka hor weerarka iyo kadibba maxay dareemayeen oo idinka aaminsanaayeen
wallahi dad dhib ku hayay dad dadku u aaminsanay kolley waa waa dareemi kartaa soo maaha maanta baxnay iyo eh, dadku aad ugu faraxsanay kolley waa gartay waa taa hadda dadku ma- ma kusoo wada laabteen mar waa laga barkacay sidaan ogahay ka waran dadku dib ma usoo laabteen
boqolkiiba adiga kontona soo laabata hadda sidaan intii ugu wardanbeeyay hadda dad badan soo laabta ani ma ahay badanaa dadkuna waa iska cabsanayaan xoogaa
maxay ka baqayaan in maya meesha xoogaa waa meel xoogaa xabadu yandhoway ka dhacdo xaalad xun ka dhacday marka inay macnaha eh, hoobiyaal iyo wax ku gaaraan ay ka baqayaan ilaa Wa- duqaymaha ka dhacaa duqarno ka waran magaalada wax maamul ah ma leedahay mise un waa ciidamo un baad ku aheedeen halkaa
wallaahi maamul hadda caadi oo aan sheego oo ay leedahay oo fiican ma jiro kolley magaa maamul dadka jooga markaa kartaa kolley maamul ka eh.
askarta uganda ka waran ee buulamareer ku sugan dagaal baa qabsaday meydad aada u badan ayaa halkaa looga dilay xerada oo aan tegey een askartu aad bay isku bedeleen waa ay qurmayeen oo waa ay doorsameen markii ay yimaadeen oo xerada ay galeen ka waran maxay dareemeen shucuurtooda sidee buu ahaa
wallaahi waa shucuurtooda caadi maahayn cabsidoodii cabsiyaa usii usii ba- usii badisay waa kaa maxay la baqeen maxay la cabsanayaan
meesha waa meesha waxa ku gaaray waa cabsidooda hadda saa'id waa kolley xanuunka ku dhacay ilaa hadda ka waweysay sidee baa lagu soo dhaweeyey
si firxoona lii soo dhaweeyey si si maamuus le oo islaamnimada muslimimaa lii soo dhaweeyey marka wax xiriir ah miyaad la samaysay een odayaal amaba ehelkaada mise adigu un baad go-aansatay inaad halkaa isaga soo tagto isaga soo dhexbaxdo
anigaa go-aansaday inaan kaga soo tago meeshaas adoo qofna la soo xiriirin
ma xariiran tahay ha ka waran ciidanka kale een qorshaha iyo tillaabada adi aa qaaday oo kale ma ku fikirayaan bay kula tahay ciidanka soomaalida wallaahi rag badan oo meesha oo inay ku fikirayo waa buux kolley oo haddii macnaha ay kaan talaan sidaan dareemayo maxaad hadda ayay ujeedi ujeedinaysaa ugu baaqaysaa inay kaga tagaan meeshaas aakhiradoodii adduunyadooda ay u shaqo tagaan oo kaga tagaan meeshaas